bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhowaada warka subaxnimo ee idaacadda dalsan qodobada ugu waaweyn warkeena subaxnimo oo aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah warar ka imaanaya qaybo ka mid ah gobolka galguduud ayaa sheegay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ay gaareen qaybo ka mid a degaano hoos yimaada gobolka galguduud maamulka puntland ayaa bilaabay diiwaangelinta shaqaalaha ka shaqeeya dekedda magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari dab khasaare geystay ayaa waxa uu xalay uu ka kacay hoteel ku yaala magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari dowladda kenya oo sheegtay in culays ay kala kulantay dhaqdhaqaaqa ka socda gudaha dalka soomaaliya akhbaaraadka dibaddana waxaaad ku dhegaysan doontaan xilaalyaha baarlamaanka oo magacaabay qareen baaris ku samayn doona arunta uu sameeyey madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi madaxweynaha dalka maraykanka joe biden
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaad maqasheen waa qodobadayna wararka ugu waaweynaa dhegeystayaal kusoo dhowaada warkaasi oo dhammaystiran maamulka puntland ayaa bilaabay diiwaangelinta shaqaalaha ka shaqeeya dekedda magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari qaar ka mid a shaqaalaha ah oo tv-ga dalsan uu kula kulmay xarunta warbaahinta dalsan ay kula kulantay xarunta ay ka shaqeeyaan magaalada boosaaso dekedda ku taalla shaqaalaha ayaa sheegay inay diyaar u yihiin in iyagu ay dhiibtaan codadkooda ku saabsan sidii ay uga qaybgeli lahaayeen ka qaybgalka doorashooyinka qof iyo codta lagu wado inay ka dhacdo guud ahaan deegaanada puntland waa kuwan qaar ka mid ah dadka iyagu codadkooda dhiibana islamarkaana sheegaya inay ka qaybgelayaan diiwaangelinta doorashooyinka qof iyo cod ah ee ka dhacaya deegaanada maamulka puntland uu gacanta ku hayo puntland waxaan joogaa kow ilaatan sana alxamdulilah waaan weliba waxaan imid anoo aad u yar ataa aan qaangaan ahayn maantana kolley toban carruurna waa ku dhalay alxamdulilah waana deganahay aad iyo aad kolley waxaan ku faraxsanahay isdiiwaangelinta mar haddii la gaarana doorashooyinka waxaan aad iyo aad u dayanayaa inaan codkeyga ku ciilbaxaya isdiiwaangelintan shanta bishaa la bilaabay jaanis baa u waaya inaan ka gaara waxaan aad iyo aad hadda ugu mahad celinayaa guddigan diiwaangelinta inay noo soo dhaweeyeen weliba inoo keeneen goobtii shaqada aan ka shaqaynayna si aan u helna diiwaangelinta fudud si fudud aan ku diiwaangelinna taana way ku mahadsan yihiin waana soo dhaweynaya insha allah meel walba ay joogaan waxaan aad iyo aad uga firinaya inay tagaan meel walba codka laga bixinayana shacabka puntland waxaan ugu mahad celinayaa si nabad
waxaan ugu baaqayaa ka maxamuud ahaan inay ka qayb qaataan doorashooyinka diiwaangelinta waayo awal qabiil iyo waxyaaba noocaasaba waxa w wax lagu soo xuli jiray hadda laakiin qof kasta waxbuu helayaa cod buu helayaa xubin buu helayaa guddoomiya degmada ka noqonaya iyadoon qabiil lahayn cid reerkiina lahayn cidna lahayn wuxuu ka qayb qaadanayaa doorashooyinka iyo xisbiyada xisbiga ku beriya xubin xisbiga noqonaya ilaa hadduu mustaqbalkiisa ka gaadheen madaxweynenimo marka aad baan ugu faraxsanaa aad baan u soo dhoweyna doorashooyinka insha allahu berri ka maalina waxaan rabnaa inaan u codayno markaan qaadano kaadharkii marka alxamdulilah rabbil caalamiin aad baan u soo dhoweynayaa istaajada tam dekedda oo maanta ay bilaabatay safar dhaadheer baan ugu jiraa maasha allah weliba lix saacii marka gaadho waxaanu filaynaa insha allah in istaajooyinku ay safafka kasii dheeraadaan baanu filaynaa oo dadka weli shaqay ku jiraan shaqaalaha iyo ciidanka iyo dhammaantood baa waxaa weeye maxay ahayd mar dhow bay macnaha firaaqa helayaan jaanisa
aad baan ugu faraxsannahay horumarkan ay gaadhay dowladda puntland ama goboleedka puntland maanta waa maalin farxad leh annagoo dekadda joogna baan haddana aan diiwaangelinta ka gegelaynaa micnihii waxaa laga hor hadda waxaa laga baxay wixii horeetay iyo forobent feefkii iyo waxyaabihii noocaasa laga baxay dumuuraadida loo gudbayaa dee qof walba wuxuu jecel yahu dooranaya insha allah haddii la yidhahdo si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay
isla wararkii magaalada boosaaso ee puntland ayaa laku guda jirnay faahfaahinno dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa dab xalay ka kacay hotel weyn oo ku yaala magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari sida warkanu inoogu soo direen qaar ka mida wariyaasheena deegaanada puntland
bismillahi raxmaan raxiim waxaa hadda dab ka kacay dukaan ku dhegan balbalaale welina ma hayna wax hadaad garanaysaa lambaradooda ama garaysaanloo hubo dabaq dab ka kacay waa abaar masixiir boosaaso kuna degan balbalaara hotel saad arkaysaan in marba marka dambaysa shoorku ama dabku wuu sii kacayaa waxa gubanayana waa halkaas
dowladda dalka kenya ayaa sheegtay in dhibaatooyin fara badan ay kala kulantay kacdoonka ka socda gudaha dalka soomaaliya waaxda arrimaha dibadda ee dalka mareykanka ayaa sheegtay dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab ee ka socda gudaha dalka soomaaliya culays uu ku keenay dowladda dalkaasi kenya dowladda kenya ayaa shacisay kacdoonka ka socda soomaaliya ee dhanka ah kooxda al-shabaab oo degaano badan looga saaray ay culays amni iyo xoogan ku keentay dalkeeda magaalada nairobi xukuumadda fadhiisa ayaa ciidan dheeraad ah oo ka socda waxay dhaqdhaqaaqe ka wadaan qeybo ka mid ah xadka ay la wadaagta soomaaliya ay soo dhigtay siday uga hortagaan digniin la xiriirta xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab inay u gudbi karaan gudaha dalkaasi sarkaal ka tirsan ciidamada ammaanka ee dalka kenya ayaa u sheegay warbaahinta maxalliga in walaac cusub ay soo food saartay xukuumadda dalkaasi kenya la wadaagtay qeybaha kala duwan amniga iyagoo sheegeen howlgal ka dhana dagaalamayaasha al-shabaab oo ka socda qeybo ka mid ah gudaha dalka taana ay keentay inay xiraan islamarkaana ciidamo dheeri ay geeyaan xuduudaha u dhexeeya dalalka soomaaliya iyo kenya kenya ayaa sheegtay inay siday uga hortagto xubno ka tirsan al-shabaab ee damacsan ay gudaha u galaan la kordhiyey ciidamada ka socda dhaqdhaqaaqa soodinta ay la wadaagaan soomaaliya oo ah meesha ay kasoo gudbi karaan dagaalamayaasha al-shabaab wasiirka gaashaandhigga dalka kenya aadan barre ducaale dhowaanta la kulmay saraakiisha hogaaminaysa ciidamada admisa tagarada buuxda ka haysta golaha ammaanka qaramada ayaa kordhiyey inay adkeeyaan dagaalka al-shabaab lagula jiro aadan barre ducaale ayaa sidoo kale madaxweyne goboleedka jubbaland kala hadlay isfahamka la gaaray wadashaqaynta la xiriirta sugidda amniga xuduudaha muddada ay socdaan howlgalka ka dhanka al-shabaab oo ay mararka qaar weeraro culus ka geystaan gudaha dalka soomaaliya sida uu sheegay aadan barre ducaale ciidamada dowladda ayaa la sheegay dhaqdhaqaaq horle ay ka wadaan qeybo ka mid ah degaano hoostaga gobolka galgaduud wararka laga helaya degaano ka tirsan gobolkaasi ayaa sheegay ciidamada dowladda iyo kuwa dadka degaanku ay gaareen degaano ka tirsan gobolkaasi galgaduud xogaha laga helaya goobaha ay tageen ciidamada ayaa qeybo ka mid ah gobolka ay sheegeen in iyagu ay doonayaan in ay ka tagaan qeybo ka mid ah degaano ka tirsan gobolkaasi galgaduud ay gacanta ay ku hayaan dagaalamayaasha al-shabaab saraakiisa hogaaminaysa ciidanka ayaa sheegeen in ciidankoodu ay u ruqaansan doonaan qeybo ka mid ah degmooyinka xaradheere ee ceeldheer oo ay haatan ay ku sugeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab warar lagu baahiyey qeybo ka mid ah warbaahintu ay leedahay ciidanka xoogga dalka ayaa lagu sheegay in ciidankan iyagu kaashanaya dadka degaanku ay gaareen degaano ka tirsan gobolkaasi galgaduud islamarkaana qeyb ay ka yihiin gulufka ay sheegeen dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab ee lagula jiro dowladda kula jirta dowladda soomaaliya ciidanka komandoska danab ay ku gorgoray waliyaan ciidanka difaaca deegaanka ayaa shabalka la wareegay sida horey loo sheegay deegaanka cali heele hoos tagaa magaalada galcad ee gobolka galguduud ciidanka xooga dalka oo deegaankaasi ka wada howlgallo amni lagu xaqiijinayo lagu baadigoobay xubno ka tirsan shay sheegeen dagaalamayaasha al-shabaab oo isaga baxay qeybo ka mida degaano ka tirsan gobolkaasi galguduud saraakiisha howlgalka hogaaminaysa ayaa waxa ay sheegeen maalmihii lasoo dhaafay in ciidanka xooga dalka iyo kuwa dadka degaanka ay weli kusii siqayeen degaano ka tirsan gobolka galguduud oo ay toddobaadkii hore tobankii sano lasoo dhaafay ay gacantay ku hayeen dagaalamayaasha al-shabaab halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana dowladda dalkaasi maraykanka ayaa sheegtay in iyadu ay qaadi doonto tallaabo kasta oo lagu xaqiijinayo amniga dalkaasi gaaraan kuwa neeto xogayaha difaaca ee dalka maraykanka midan austin ayaa sheegay in loo baahan yahay ciidamada neeto inay ka hortagaan gantaalada ay dowladda dalkaasi ruushka ay ku garaacayso qeybo ka mid ah gudaha dalkaasi ukraine islamarkaana ay ku garaacayso goobo ay degan yihiin dadka iyagoo rayidka ah ee ku sugan qeybo ka mid ah gudaha dalkaasi ukraine waxda gaashaandhiga dalkaasi ukraine ayaa sheegtay in ka badan shan iyo labaatan gantaal lagu garaacay goobo dad rayid ay degan yihiin islamarkaasina ay ku dhinteen dad rayid ah wasaaradda gaashaandhiga dalka ruushka ayaa sheegtay inaanay jirin eedeymaha loo jeedino ciidankooda ee ku aadan inay duqeeyeen goobo dad rayid ah ay degan yihiin dagaalkan ayaa u muuqda midahan soo gabagabayn maadaama labada dhinac iyagu midba midka kale uu ku eedeynayo in iyagu ay qeyb ka yihiin si holcinta dagaalada ka socda gudaha dalkaasi dalalka u k jarmalka iyo maraykanka ayaa hore u sheegay in gantaalay weliba dabaabaad ay ku taakulayn doonaan dowladda dalkaasi ukraine guud ahaana warkii subaxnimo idaacadda dalsan waa nageynta
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel